dowladda hoose ee magaalada Laascanood gobolka Sool ayaa bilowday olole wada ballaarin ah oo kor loogu qaadayo laguna furayo wadooyinka kala duwan ee dhex mara xaafadaha magaalada Laascanood wadooyinka la furo ayaa waxa ay isku xiraan xaafadaha Shacab Horseed iyo kuwo kale si ay bulshadu u helaan wadooyin waaweyn oo ay maraan baabuurta iyo bajaajyada agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada Laascanood deeq cabdi warsame iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka waramaya muhiimadda ay wadooyinkan u leeyihiin bulshada dowladda hoose laascaanood waxay samaysay ilaa toddoba dhabo dhabooyinkaasoo midba laga sameeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada mid waxaa laga sameeyey xaafadda bisha cas mid kalena waxaa laga sameeyey xaafadda toocil afar dhabana waxaa laga sameeyey xaafadda xabaalaha ama xaafadda sayidka oo dhabada xabaalaha ka dega dhabooyinka dhammaantood waxaa xidhay qayb ka mida garamwaya qayb ka midana waxaa xidhay dadka xaafadaha ayaa ciid hortooda soo dhigay taasina dhabadii baa ku xirantay baaqaan u jeedinayaa dadweynaha kala duwan reer laasaan waxaa weeyaan inay ka daayaan gurigooda hortiisa ciidda ay kusoo riixayaan ee ay sida caddaha ka dhigayaan taasi waxay keenaysaa in dhabadii yaraato xidhanto sidoo kale inay ka daayaan taangiyada wixii la mida ee dhabada lagu soo guriga hortiisa la dhigayo intaa markaan ka gudbo waxaan kaloo baaq labaad ugu dirayaa dadka shacabka ah xaafadaha kala duwan inay isku tashadaan cid waliba inay isku tashi ogaato oo waxaa la yidhaahdo ay isku tashadaan oo ay dowladda hoose la soo xiriiraan oo ay ka wada shaqeeyaan dowladda hoose sidii dhabooyinka xidhan loo banayn lahaa maanta waxaan joognaa xaafadii buurta sayidka ee magaalada laascaanood runtii magaalada xaafadda waxaa ka socotay muddo dhowr maalmooda hawl ay fulisay dowladda hoose oo aanu runtii aad iyo aad ugu baahnayn hawshaasu ahayd geedgoyn wadda bannayn iyo magaalada bilic soo celin runtii waxay noqotay wax aad loo mahadiyo halkan shalay waxay ahayd bohol aan lagu xisaabtamayn maantana way camiran tahay oo waa la sallaxay hawshan ilaa saddex jid oo dhinaca isku haya oo waaweynoo highway noqday mid walibana way noo bannaysay aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan dowladda hoose iyo shaqaalaheeda oo ugu horreeya maayarka iyo ku-xigeenkiisu waxaan si gaara ugu mahad celinaya nimankii hawsha fuliyey xokayo hormuudka noogu ahaa iyo agaasimaha arrimaha bulshadu waxaan u mahad celinaynaa wadayaashii gawaadhidii cagafcagfyada ahayd iyo iskorigooyinkii shaqaynayay wadooyinkan ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala goosha xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood